بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qala المؤلف رحimه الlه taعaalى والqسم الثاني وهuوa الخفي الmdls انqiطاaci baa noo soo dembeeyey انqiطاacii wuxuu uqeybiyey waadح iyo khafي qad yakuunu waadixan waqad yakuunu khafiyan kan waadixa wuxuu kusoo tacriifiyey waa wixii taariikhda lagu garan karo oo raawiga iyo sheekha uu ka warinayo haddaynan islaba caasirin oo sheekhu uu dhintay qabla raawiga qabla wilaadati raawi canhu waa inqidaac oo waadix oo jeli ah waay kaas uu ka soo hadlay waxaa noo dambeysay waqad iftudixa aqwaamun qoom ayaa aqwaam ayaa markaa la fadeexeeyey iddacow sheegtay alriwaayata riwaayo can shuyuukhin shuyuukh inay ka wariyeen sheegtay dahara bitaariikhi taariikhda waxaa ku muuqatay kadibu dacwaahum sheegashadoodaas beentooda ayaa muuqatay jumladaas marka dahara jumla mustanafana waa laga dhigi karaa shuyuukhdana waa laga sifey karaa harada can shuyuukhinta waa ka sifey kartaa markaana markaa dee kadibu dacwaahum sheegashada ay kuwan ay sheeganayaan anahum rawow can haa-ulaa'i shuyuukh qaala waalqismu athaani qeybka labaad qeybka labaad marka qeybtee waayo waa wixii khafi ah waa inqidaaca khafiga ah waalqismu athaani qeybka labaad wahuwa alkhafiyu waa midka qarsoone almudallasu weeyaan waa midka la qariyey oo la tadliisiyey waa ayb bifatxi laami laamka oo la kordhigo almudallas waa ismu mafcuul xadiidka mudallas baa la yidhaha raawigana mudallis baa la dhahayaa sumiya bidalika sidaabaa lagu magacaabay likowni raawi raawiga ahaanshadiisa lam yusami inuunan magacaabin man qof xadatahu isaga xadiidka u sheegay ayuunan magacaabaynin wa awhama wuxuu iihaam geliyey samaacahu maqlitaankiisa lilxadiidi xadiidka uu ka maqlay minman axad lam yuxadihu bihi aan u sheegin inaan u sheegin inuu ka maqlay buu dadka u iihaam geliyey tacriifkan aan soo gaabinno intanna aan ka fududayno marka laga fududeeyaa wuxuu noqonayaa tadliis ama xadiidka mudallaska waxaa la yidhaahdaa an yarwiya araawi canman laqiyahu maa lam yasmac minhu muuhiman anahu samicahu an yarwiya araawi raawiga waa inuu ka wariyo canman laqiyahu nin ou la kulmay nin ou la kulmay marka aan leenahay waxaa baxaya ninuusan la kulmin ninka uunan la kulminna wuxuu noqon karaa laba nin nin isku casri ay nool yihiin laakiin uunan la kulmin iyo ninaynan isku casribaba nooleynba labada waa noqon karaan soo maa kay isku casri nool yihiin ee uunan la kulmin haddii uu ka wariyo xadiidkiisa mursal khafi ayaa la dhahaa uu keeni doonaa kaas midka aynan isla caasirin waxa uu ka wariyana waaba munqatic oo inqidaaciisa uu jeli yahay waa soo ogaanay casharkii u dambeeyeen kaas kusoo ogaanay ayb marka an yarwiya raawi canman laqiyahu raawigu wuxuu ka warinaa qofow la kulmay maa lam yasmac minhu wuxuuna kaga wuxuu ka warinayaa waxuunan ka maqlin ninkan waa is arkeen waa la kulmay laakiin xadiid uunan ka maqlin ayuu ka warinayaa meeshaa waxaa baxaya wixii uu ka maqlay hadduu wariyo waa fiican yahay tadliisna meeshaa maba imaanaya muuhiman annahu qad samica minhu wuxuu dadka ku iihaam gelinayaa oo ku shaki gelinaya inuu ka maqlay iihaamku marka waa shardi tadliisku shardi buu u yahay maxaa baxaya iyadana haddii wax iihaamba uunan ku gelinin xadiid nin uunan la nin ou la kulmay oo wuxuusan ka maqlin ka warinayaa lafdi sariixana waa uga wariyey lafdiga sariixa wuxuu noqonaa samictu iyo akhbaranaa iyo xadahanaa ee markaas waa beenlowga kadaab waxuunan maqlin hadduu dhaho samictu beenuu sheegay soo maa laakiin muuhiman iyo ninkan marka samictu iyo xadaanaa ma isticmaalayo erey wuxuu isticmaalayaa inuu ka maqlayna suurtagal noqon karto inuunan ka maqlinna suurtagal ku ah ereygaasna marka waa can iyo qaala iyo dakara iyo oo kale ayb muhiman anahu samicahu minhu ayb tadliisku tacriifkiisu kaas waa marka tadliiskan tacriifinaynana waa tadliis lisnaad isaga laftiisana hadda kaasuu ujeedaa ayb tacriif marka tadliis kaasaa la dhahaa raawigii sidaa lagu ogaada marka ma noqonaya raawi majruux ah maya tadliisku isaga qofka cadaaladiisa iyo dab iyo waxba uma dhibaayo laakiin hadduu badsado dad oo ducafa-ana ou u qasdo inuu ridaayo mar walbo cadaaladiisa waxaa u dhibayaa markaas haddii uu badsado laakiin bimujarad yacnii uunan badsanin ama dad ducafa ah uunan ridaynin tadliiskaas isagu jarxi gaara ku noqon maayo raawiga ma ma ma ku noqonayo ayb meeshaas marka walidaalika waxaad arkay ruwaad badan oo la dhahaya hiqatun mudallis hiqatun yacni fulanun yudallis oo haddana saxiixeynkii wax looga warinayo iyo xadiidkiisana la saxiixinayo isaga marka cadaaladiis waxba uma dhinna laakiin xadiidka ou can ereygaas muhimkaa ou ku wariyo ma la aqbalayo wixii ou xadahanaa iyo akhbaranaa ou dhahana ninku haddii hiqaba uu yahay dee runow sheegayaa dabcan waa waxa uu ka maqlay markaas ayb tadliisku marka isaga xukunkiisana saas waay xadiidka marka qof mudallisa uu ku jiro oo uu cancaneeyo ma la aqbalayo waxaa la aqbalayaa un keliya marka uu akhbarana ama samictu wax lamida u dhaho waana mararka qaar ay leeyihiin culammada markay waxleynayaan fiihi fulaan wahuwa mudallisun waqad cancana ama walam yusarix bisamaac ayb go-aan ma laga gaari kara deg deg ah laakiin raawiga haddaad aragto hal riwaayo oo can uu ku wariyey isla markiiba inaad tiraahdid waa daciif xadiidkan waa khalad wuxuu u baahan yahay xadiidkan in duruqdiisa la raacraaco waxaa laga yaabaa meeshaanna inuu can ugaga wariyey meel kalena uu samictu yidhi waa in marka tatabuc la sameeyo qaacido kalena waxay tahay mudallisku cancanadiisa idaa waqacat fi saxiixayni haddii ay ku dhacdo waa waa la socodsiina waa la aqbala cancanatu almudallisiina fi saxiixayni maxmuulatn cala alitisaal itisaal baa lagu xambaara ayb leanna iyaga xadiidkan asalkiisay ogaadeen waay marka raawigan waxaa dhici karto marka uu saxiixeynka riwaayadiisu ay ku jirtaan in la aqbalo abu daawuud marka uu xadiid kale ku wariyey oo kale isagoo can dhahayana inaan la aqbalin hadhow marka tanaaqud waay hadhihin ee saxiixeynka si kalea iyaga loola macaamilay maadaama qabuul culimadu ay ku qaateen mustakhrajaadka faa'iidada ay leeyihiin waxaa ka mid a waxyaabaha oo saaxibu saxiix xadiidka mudalliska oo can ku wariyo wuxuu ku dadaalaa isaga dariiq oo musarax bisamaac inuu ku keeno fawaa'idda mustakhrajaadka waa ka mid taas ayib ee ruwaadda tadliiska samayso see iyaga lagu garanana ruwaadda tadliiska samayso ibnu xajara aada ugu dadaalay kitaab wuxuu alifay leeraa tacriifu ahli الtaqdiis bimaraatibi اlmawsuufiina bاtadliis ruwaadda tadliiska lagu sheegay oo kitaab ka qoray dabaqaatu lmudallisiinna waa la yidhaahdaa kitaabkaas ayb marka ilaa wuxuu ka dhigay dhowr dabaqo ayuu u kala qeybiyey dabaqa alulaa haaniya haalitha raabica khaamisa haakada muqadamadowna ku sheegay dabaqaadkaas yacnii sida ay u kala xoog riwaayaadkoodu siday kala tahay iyo sida loo aqbalo qaar waxaa jira tadliis lagu sheegay haddana xadiidkooda xataa asoo mucancana layska aqbalayo ayb qolada hore iyo kuwa labaad iyo qolada saddexaad ma la aqbalayo ilaa maa saraxuu fiihi bisamaac adigu marka kitaabkaas uu dhigayaa waxaa kaloo mudalisiinta wax ka qoray alxaafid abu zurcat alciraaqi risaalo yaroo wuxuu leeyahay la yidhaahdo yacni almudalis ruwaat lmudalisiin saas oo kale leeda ayuu leeyahay tadliisku marka waxyaabahaasaa marka ku jiraan inta laga in laga ogaada ay tahay taas waaye nooc kaleo waxaa jira tadliisu shuyuuq la yidhaha tadliisu shuyuuqna waxaa laga wadaa sheekha in lagu sifeeyo magac aan loo aqoonin kunyadiisa oo kale maalan oon loo aqoonin magaciisa oon loo aqoonin wax in lagu sheego tadliisul isnaadkuna dhowr nooc ba u kala baxayo kutubta waaweyn baa aada uga hadhadasho alfiyooyinka iyo tadliisul catfi iyo tadliisul addaa iyo way badan yihiin anwaacdiisu ayb washtiqaaqu marka wuxuu yidhi sumiya bidalika sidaabaa lagu magacaabay likowni raawi raawiga ahaanshihiisa lam yusami inuunan magacaabin man xadatahu qofkii u sheegay buu qariyey wa awhama wuxuuna dadka u iihaam geliyey uu ku shaki geliyey samaacahu maqlitaankiisa xadiidka uu ka maqlay lilxadiidi xadiidka uu ka maqlay minman axad lam yuxadithu aan u xadiiin bihi xadiidka aan ugu xadiiin washtiqaaquhu meesha laga soo dhambalayna min addalasi weeyaan bitaxriik wa huwa ikhtilaaqu الdalaami dalaskana waxaa la yidhaahdaa wa huwa ikhtilaaqu الdalaami mugdiga dheehitaankiisa binnuuri ou dheeho iftiinka mugdi iftiin inuu dheeho wax yar sumiya bidalika sidaa waxaa loogu magacaabay liishtiraakihimaa fi lkhafaa calaaqada marka ka dhexaysa waa maxay ikhtilaadu dalaami binnuur iyo ninkan xadiidkiisa calaaqada wa ka dhexaysa waa khafaa ninkanna wixiisa waa qarsoonaanaa ku jirto mugdiga marka uu jiro iftiin yaarna ou jirana waxbaa kaa qarsoon wayaridu lmudallasu xadiidka mudallaska waa soo arooraa bisiiqatin ayuu kusoo arooraa min siiqi ladaa siiqooyinka addaha ka mid ah taasoo taxtamilu ixtimaalayso wuquuca alluqaa ama wuquuca alluqiy la isla kulmitaan inuu dhacay suurtagal ku ah bayna almudallisi ninka mudalliska ah iyo waman asnada canhu iyo ninka xadiidka uu xaggiisa ka tiiriyey wadalika ka can weeyaan siiqooyinkaa marka iyo wakadaa qaala oo kale can iyo qaala oo kale wamataa waqaca wamataa goorta waqaca ou dhaco bisiiqatin siiqo uu ku dhaco siiqada oo sariixatin cad siiqo sariixa ah waa maxay samictu iyo akhbaranaa yaxdahanaa hadduu ku dhaco laa tajuuzu laa tajawuza wax tajawus ah fiihaa dhexdeeda ounan ahayn yacnii aan majaaz iyo waxba ixtimaalaynin kaana kadiban beenay noqonaysaa markaas ee xadiidkan ka ma maqlin lafdi ihaam keenayana kuma ke kuma warinin wax tajawusoo ku jira ma leh samictuna waa dhahayaa ninkan soo been ma noqonaysa marka haddii uu ka maqlay waa fiicanya wa xukmu man habata wa xukmu man qofka xukunkiisa habata ou sugnaaday canhu xaggiisa atadliisu tadliisku uu xaggiisa ka sugnaaday idaa kaana haddii uu yahay cadlan ninkaa cadli haddii uu yahay allaa yuqbala minhu waa inaan xaggiisa laga aqbalin ilaa maa shay maahane saraxa fiihi ou dhexdiisa ku caddeeyay bitaxdiidi taxdiid xadaanii ee wax lamida cala lasaxi haddii aan qabano xukunkiina halkaasu kugu sheegay culimadii hore qaar badan oo kamidana tadliisku waa fogey jireen oo shucba waxaa laga wariyey inuu yidhi la an ashraba bowla ximaarin axabu ilaya min an udallis dameer kaadidiis inaan cabaa iiga khayr badan yaa agteyda waxaan ujeedaa ayaa la ii jacayl badan yahay inaan xadiid tadliisiyo waxaa kaloo laga wariyay la an asniya axabu ilaya min an udallis marka mubaalaga fi tanfiir uu ka wadaa arrintan yacni ayuu aada dadka uga fogeynay mubaalagatun fi tanfiir ee hadda maahan zinadu inay wax roon tahay ee wakiic bnu ljarax aru'aasi isagana waxaa laga wariyey maro qof laga iibinayo in lagu loo qariyo haddii la diiday xadiidka nebigaa kasii owleysan buu yidhi nacam suuqan mare aada gadayso inaad tadliis ku samaysa lama ogola xadiidka nebigaa owlaa ayb asbaabaha marka dadka ku xambaaro way kala duduwan tahay qaarkood waxaa ku xambaaraya qof daciif abay yaa xadiidka u wariyey kaasay marka rabaan inay ridaan middaas waa midda ugu xun cadaaladana saameyn karta qofka qaarkoodna waxay rabaan ama waxay diidayaan ee ninka xadiidka u wariyey baa nin ka yar ah ayaga ama min xayu lcilmi bu- min xayu lcilmu ayuu uga yaryahay amase wuxuu uga yaryahay xagga da-da iyo wax lamida marka ma rabaan inay sii maraan isaga hadday ilee sheegaan waxaa la leeyahay ninkii hebel ah wuxuu ka warinayaa ee nimankan yaryarkaa saasuu diidayaa nacam markaasuu ka boodayaaba isaga nacam qofkii arkana de meeshaas inqidaac ma filaayo ma arkayo nacam waaya wاlqism الثaaliثu qeybka saddexa ayb afwan wakadalika sidaadaasoo kale waxaa la mida almursal اlkhafiyu mursal khafiga iyo maxay iskaga mid ka yihiin iyo tadliisku inqiطaac khafi a waay mid kasta ayaa ku jiro ayb wakadalika sidaadaasoo kale inqiطaaci khafiga waxaa kala mid ah tadliiska almursal اlkhafiyu mursalka khafiga idaa sadara haddii uu kasoo fulo mursalkaa khafiga min mucaasirin mid markaa mucaasir ah oo ninka uu ka warinaya la caasiray mucaasirka oo lam yalqa aan la kulmin man xadatha canhu qofka uu ka wari xadiidka ka sheegayo bal ee beynahu isaga iyo wa beynahu dhexdooda waasitata waasitatun ayaa ah marka t mudalaska iyo mursalka khafiga wuxuu ku kala saaray tadliiskiina liqaa ayuu ka dhigay mursalka khafigana mucaasarow ka dhigay may la socotaan ayb hal sadar ah waxukmu man habata canhu tadliisu ida kana cadla anlaa yuqbala minhu ilaa ma saraxa fiihi bitaxdiidi cala lasaxi waa akriyey kaasi waa akriy waa akriy ma akrinin mea waa akriy ayb wakadalika almursalu اlkhafiyu mursalka khafigana sidaadaas oo kale waayo oo waa inqidaaciisu waa khafi idaa sadara hadduu kasoo fulay min mucaasirin mucaasir mucaasirka oo lam yalqa aan la kulmin man qofka xadatha canhu uu ka xadiiday xaggiisa bal ee beynahu iyo wa beynahu beynahu beyna almucaasiri wa beynahu iyo wa beyna man yuxadisu canhu waasitatun baa labadooda udhexayso ayb see lagu ogaanayaa marka qofkan see lagu garanayaa in uu ka wariyey yacni labadan qof waa isla casri inuu la kulmay iyo inuunan la kulmin sidee lagu ogaan karaa marka kaas isagaa kuu sheegi doona qaabka lagu ogaanayo ayb wuxuu ku dhihi doonaa ama isaga inuu sheego hebel lama kulmin inuu dhaho ama nin caalimo imaama inuu sheego ee uu yidhaahdo fulaan hebel waa la caasiray laakiin lama kulmin wاlfarqu farqiga bayna almudallisi mudalliska bayna almudallasi xadiidka mudallaska iyo wاlmursali اlkhafiyi iyo mursalka khafiga u dhexeeya daqiiqun waa farqi aad daqiiq u ah oon aada loo arki karin ayb xasala taxriiruhu taxriirkiisii ayaa tafatiridiisa ayaa soo xasishay bimaa ayuu kusoo xasilay dukira hunaa meeshaan lagu sheegay mursal khafi iyo mudallas farqigoodu waa daqiiq laakiin taxriirkooda meeshaan waxaan ku sheegay buu kugu soo xasilay wa huwa taxriirkaas wuxuu yahay ana atadliisa tadliisku yakhtasu wuxuu ku gaar yahay biman rawaa qofka wariyey can man ka wariyey qof curifa la gartay liqaa'uhu la kulankiisa iyaahu isaga uu la kulmay tadliis waa saas fa amaa in caasarahu hadduu la mucaasarooday walam yucraf aan la ogeyn annahu laqiyahu inuu la kulmay fahuwa almursal اlkhafiyu waa mursal khafi a markaas farqigu marka waa kaas waa la kulmay waa la ogyahay inuu la kulmay xadiid uunan ka maqlin uu ka warinayaa can buu uga warinaya waa- waa tadliis lamaba kulminba weligiis lama oga inuu la kulmay laakiin inay isku casri joogaana la ogaaday xadiiduu ka wariyey can ayuu uga wariyey wuxuu noqonayaa mursal khafi markaas waman adkhala qofkii geliyey fii tacriifi tadliisi tadliiska tacriifkiisa almucaasarata mucaasaro qofkii soo dhexgeliyey walow bigayri lu walow bigayri luqan la kulmid la-aanba ha ahaatee lazimahu waxaa ku laasimayo dukhuulu lmursali mursalka gelintiisa alkhafiyi mursalka khafiga fii tacriifihi tacriifkiisa inuu dhexgeliyaa ku laasimayso yacnii markuu tadliiska tacriifinayo qofka yidhaahdo an yarwiya araawi can man caasarahu qofkii yidhaha tadliiska tacriifkiisa irsaalka khafiga inuu soo dhexgeliyaa ka laasimaysa oo tadliiskii iyo mursalka khafigii inuu mid ka dhigo taasaa ka laazimayso waa ilzaam waasawaabu sida sawaabkaana atafriqatu baynahumaa labadoodu kale inay kala tegan yihiin kala duwan yihiin wayadullu waxaana tusayo calaa ana ictibaara luqaa la kulanka ictibaarintiisu fi tadliisi tadliiska dhexdiisa in lagu ta lagu ictibaariyo duuna almucaasarati mucaasarada aan la yacnii la ictibaarinaynin duuna ictibaari almucaasarati mucaasarada eegiddeeda la-aanteed waxdahaa keligeed laa budda minhu kaas marka wuxuu leeyahay laa budda minhu inay daruuri ay tahay waxaa tusayo iطbaaqu ahli اlcilmi ahlu cilmiga ijmaacooda bilxadiidi xadiidka ku cilmiga leh maxay ku ijmaaceen calaa ana riwaayata almukhadramiina mukhadramiinta riwaayadooda ka abi cuhmaan annahdiy wqays bn abi xaazim can الnabiyi ay ka wariyaan salى اllahu عalayh wali waslama min qabiili اlirsaali weeyaan irsaalka noociisa laa min qabiili tadliisi tadliis noociis ma aha daliil nadari ahu marka ku keenaa wuxuu ku leeyahay tadliiska marka la joogo liqaa in la ictibaarinayo oo aan mucaasaro la ictibaarinaynin keligeed sidaa inay laabudda tahay waxaa ku tusaayo dadka xadiidka wax ka yaqaan oo dhan waxay ku ijmaaceen dadkii waa casrigii rasuulka noolaa laakiin aan nebiga la kulmin hadday nebiga wax ka wariyaan canna ay uga wariyaan xadiidkooda ma la dhahayo waa mudallas ee waxaa la leeyahy waa mursal soo ma la garanin marka haddii aan liqaaga la fiirinaynin yacani haddii tadliiska mucaasaro loo eegayo kuwan xadiidkooda mudallas la dhihi lahaayoba ayb daliilka marka uu meeshan ka wata taas oo wuxuu leeyahy waxaa la isku raacsan yahay dadkii nebiga waqtigiisa joogay oo yacni muslimiintana ahaa ee aan iyagu nebiga la kulmin mukhadramiin kuwaasaa la dhahaa riwaayada ay nebiga hadday wax ka wariyaan oo ay dhahaan can rasuulillahi sal ll ly slam ama qaala rasuulullahi sal ll ly slama min qabiilin waxaa lagu daraa alirsaal ee tadliis laguma daro haddii tadliisku marka mucaasaro tacriifkiisa uu ku jiri lahaa tadliisaa laga dhigi lahaa ee lama dhaheen mursal baabkiis waay nacam waa taxriir daqiiq ah weeyaan nacam oo laga yaabo kutubtan xataa musطalaxa waaweyn aadan ku arkaynin nacam markaa wuxuu yidhi wayadullu waxaa tusayo calaa ana ictibaara luqaa liqaha ictibaarintiisa fi tadliisi tadliiska dhexdiisa lagu dhex ictibaariyo duuna almucaasarati mucaasarada la-aanteed waxdahaa keligeed laabudda inuu yahay mid loo hurtila-yahay minhu isaga xaggiisa oo daruuri uu yahay waxaa ku tusaya iطbaaqu ahlilcilmi ahlucilmiga ijmaacooda bilxadiidi ku cilmiga leh calaa ana riwaayata almukhadramiina ay ku kulmeen mukhadramiinta riwaayadooda ka abi cuhmaan annahdiy cabdiraxmaan bni mul wa qays bni abi xaazim can inabiy sal l slam ay ka wariyaan min qabiili lirsaali bay ayay ka dhigeen ayb ay ku ijmaaceen laa min qabiili tadliisi tadliiska noociisa maya walow kaana hadduu ahaan lahaa mujaradu lmucaasarati mucaasarada keligeed yuktafaa bihi in lagu kaaftoomayo fi tadliisi tadliiska dhexdiisa marka la joogo fii tacriifi tadliisi yacni looga kaaftoomayo lakaana haaulaai kuwan waxay ahaan lahaayeen mudallisiina mudallisiin liannahum caasaruu nabiya sal l slam nabigay la mucaasaroodeen qaطcan walaakin lam yucraf lama garanin hal laquuhu am laa ma la kulmeen mase lama kulmin baan la garanin wa miman qaala dadkii yidhi biishtiraadi alliqaa'i liqaha shardintiisa kuwii ku tegay fi tadliisi tadliiska ee yacnii in liqaa loo shardiyo alimaamu shaaficiyu baa ka mida wa abu bakrin ilbazaar baa ka mida wa kalaamu lkhaiibi khaiibu lbaqdaadi hadalkiisa fi lkifaayati kitaabkiisa alkifaaya yaqtadiihi sidaasuu keenayaa wahuwa almuctamadu waana midka la cuskanayo waay kaas wayucrafu waxaa lagu garanayaa cadamu lmulaaqaati baxdi kalow galay hadda marka tadliiskii liqaa baad u shardisay mursalkii khafigana mucaasara mujarad lmucaasara waxdaha duuna liqaa ee qofkan inuu qofkan waa la mucaasarooday waa gartay laakiin inuu la kulmay iyo inuunan la kulmin see lagu ogaanayaa ayb wayucrafu waa la gartaa cadamu lmulaaqaati isla kulmid la-aanta biikhbaarihi raawiga warramitaankiisa can nafsihi nafsadiisa ou ka warramo bidalika arrinkaa oo uga warramo raawigii baa maalan wuxuu yidhi anuu hebel weligeen isma arkin hebel lama kulmin ayuu yidhi isagaaba qiray mar hadduu isagii qiray marka waxaa la ogaanayaa marka sidaa waa lagu gartaa ow amase bijasmi imaamin imaam jasmintiisa imaamka oo muطalicin aada wax u iطilaaco tallaabada qaabka labaadoo lagu ogaado imaam muطalica inuu sheego walidalika kutub اlcilal waad ku arkaysaay wuxuu ku leeyahay fulaanu lam yalqa fulanan hebel hebel lama kulmin maalan xadiidkii buu ku jiraa fulaan can fulaan markaasuu leeyahy xadiidkan isnaadkiisa inqidaac baa ku jira liana fulana lam yalqa fulana hebel hebel lama kulmin waa laga yeelaa marka warkaas imaam muطalica haddii uu yahay walidalika yacni kutubtan oo sitadana in badan oo kamida waxaa laga helaa wax badan oo noocaas ah ayb tirmidiga aad waa ugu badan yahay fulan lam yasmac min fulan qaala abu da yani qaala qaala wasaltu muxamada can hada اlxadiidi faqala ina fulana lam yasmac min fulan nasaa-iga waa ku jirtaa abu daawuudka laftiisu sidoo kale waa laga helaa waxaasoo dhan xataa waxay u baahan tahay jamcin halkaas hadaad jamciso marka wax badan baad ogaanayn waad waxaa kaloo lagu ogaadaa kutubta takri kutubtan iyagu marka kutubu takhaariij talkhiis ulxabiir ha noqdo ha noqdo yacni nasburaayaha zaylici ayb kutubahaas tirada badan oo yani takhriijaadka aada cinaayada badan u siiso badrulmuniirka iyo iyagana waa laga helaa wax badan kutubta beyhaqi cilalka kutubtan cilalkoo daara qudni ama ibnu abi xaatim iyo wax badan taariikhulkabiirka bukhaari kutubtaas dhan asalay u yihiin waxyaabahan hadda laga hadlayo walaa yakfii ma kaafinayo an yaqaca inuu dhaco halkanna baxhi kala waayo mar baa waxaa la arkayaa xadiidkan raawi ayaa sheekh xadiid ka wariyey can ayuu uga wariyey isla xadiidkii baa dariiq kale ku yimid raawigii isagoo iyo sheekhii hore isagoo uu nin ku kala dhex jiro dhexdooda marna yacni toosow riwaayo toosa waay marna waasidaa jirta qof baa u dhexeeya middan waasidada daliil ma u noqonaysaa ninkaas inuu ninkan la kulmin may u noqon maysa taasna oo xadiidka waxaa dhici karta mararka qaar inuu toosna uga maqlay sheekhan marna waasida inuu uga maqlay labadasina uu ku wariyey waa dhici karta mararka qaar waxaaba dhici karto yacni ziyaadaduba inay qalad tahay oo hadhow waxaa noo imaan doona almasiid fii mutasil اlasaniid ziyaadadanba inay waham tahay qalad taha laga yaaba oo sidan hore ay fiican tahay marka haddaad aragta adiga dariiq sanad baad aragtay raawi raawi ka warinayo sanad kalaa aragtay raawigan oo isla xadiidkii raawigii ou ka warinayay sanadkii hore aad ku aragtay iyo isaga oo nin u dhexeeya aad aragtay ee ninka dha ninkan la geliyeyba qalad inuu yahaa dhici karto waxaa dhici karta mararka qaar kanna inuu sax yahay taasna ay sax tahay arrintaa keliya ma lagu garan karo irsaal khafi ah ma lagu fahmi karo walaa yakfi kuma filna an yaqaca inuu dhaco fii bacdi turuqi duruqda qaarkood ziyaadatu raawin inay ku dhacdo raawi ziyaadadii ow akhara ama ka badan beynahumaa labadan dhexdooda labadan macnaha ninkan aan labadan isla mucaasarootay oo aan isdhehayna markaasi yacnii labadan isla mucaasaroota wax kala warinayo haddaad mar la dariiq kale ku aragto iyadoo nin oo u dhexeeyo ziyaadatu raawin taa kuma filna in lagu garto irsaal khafi ayb maxaa dhacay lixtimaali an yakuuna suurtagalnimada inuu ahaado haada zaa-idu zaa'idkan kan ah min almasiidi masiidkii inay ka mid ahaato min almasiid fii mutasili اlasaniid marka lixtimaali suurtagalnimada an yakuuna haada zaa-idu ama an yakuuna yacni hadihi ziyaadatu ay ahaataba min almasiidi masiid inay masiidkii inay ka mid tahay suurtagalnimada arrintaas zaa'idkani inuu min almasiidi yahay walaa yuxkamu lama xukumayo fii hadihi suurati suuraddan suuraddan waa maxay waa suuradda raawiga ziyaadada uu ku jiro ayb yacni marna raawigaa uu ka maqan yahay waa suuradda yacni marna ay imaanayso ziyaado marna ziyaadadu ay maqan tahay lama saarayo lagu xukumi maayo bixukmin kuliyin xukun kulli ah qaacida kuliya ma jirto la dhahayo mar walba kaasaa raajix ah sababta waa maxay litacaarud ixtimaali اlitisaali walinqiaaci litacaarud ixtimaali اlitisaali walinqiaaci itisaalka iyo inqiaaca suurtagalnimada inay iscaaridayaan iyaga qaacida kuliya marka ma jirayso maxaa yeelay itisaal iyo inqiaac baa dhici karta inay iska iscaaridayaanba hadday itisaal iyo inqiaac iscaaridaanna qaacide kuliya ma jiri jirin ziyaadatu hiqana waa kusoo marnay ziyaadatu hiqan kusoo marnay waa in marka tarjiix iyo murajix la la raadiyo leanna ninkan sanadka lagu ziyaadiyey ninbaa waxaa dhici karta inuu raawi ziyaadiyey meeshaas marka in la fiiriyo katro iyo xifdi iyo wax badan lala fiirfiiriyo maanta waqad sanafa fiihi waqad sanafa waxaa sanifay oo wax ka qoray fiihi kan dhexdiisa mursalka khafiga alkhaiibu khaiib kitaaba atafsiili limubhami lmaraasiil ayuu ka qoray ayb marka alimaamu nawowi isaga wuu ikhtisaariyey kitaabkaas wa kitaaba almasiidi fi mutasili اlasaniid waxaa kaloo qoray khaiib kitaab almasiid fi mutasili اlasaniidna kitaabuu ka qoray waxaa la yihahn filaya tamyiizu اlmasiid fi mutasili اlasaniid ayb kolle dabca kuma ogi kutubaha unbaa sheegaan waqad intahat hunaa aqsaamu xukmi الsaaqiti min alsnaadi waqad intahat waxaa dhammaatay hunaa meeshan ku dhammaatay aqsaamu xukmi saaqiti kan dhacay xukunkiisa qeybihiisa min alisnaadi ka dhacay wixii isnaad qof iyo raawi iyo ou ka dhacay aqsaamtii ahayd halkaasay ku dhammaatay ayb marka mabaaxifta sanadka inqidaaci waxaa uga jiro waa inaad marka garan karto marka hore wuxuu usoo qaacideeyey wuxuu ku yidhi saqdiga inuu ku dhaco imaa min mabaadi'i sanadi min musanifin wa imaa min aakhirihi bacda ataabiciy aw gayri dalika kii hore mucallaq buu soo yidhi ka dambe wuxuu ka labaad mursal buu yidhi kuwa dhaxana marka wuxuu yidhi in kaana cala tawaali laba iyo ka badan hadday yihiin cala tawaali waa mucdal haddii aynan isku xigin ama hal keliya uu yahayna waa munqaic inqiaaci buu laba u qeybiyey khafi iyo jeli jeligu waa midka laba ninoo aan iskuba shaqo ahayn oon isku waqti xataa noolayn markay wax kala wariyaan waayo taariikhdaana lagu gartaa midaas kii khafiga ana labou kasoo saaray mursal khafi iyo mudallas uu kasoo saaray waa si waxaad moodaa marka waa si fududoo u qoray dersi fudud intaa haddaad aada maskaxdaada u gelisid waa yani wixii inqiaac iyo waad garanay uma aacnu uma intaa dabadeed aacnu marduudkii muxuu kusoo yihi ima an yakuuna uma almarduudu ima an yakuuna lisaqdin aw dacnin uu ku yiri dacnigii buu hadda soo galay marka saqdi buu intaa uga baxay uma aacnu dacniga yakuunu wuxuu ahaanayaa bicasharati ashyaa toban shay buu ku ahaanayaa ku sugnaanayaa bacduhaa qaarkeed ashaddu waa ka darnaan badan tahay fi lqadxi xagga dhaawaca min bacdin qaar qaarka kale khamsatun shan oo minhaa dacniga yacni asbaabtiisa ka mid a tatacallaqu bilcadaalati bay ku tacalluqaysaa wa khamsatun shanna tatacallaqu bidabdi dabdigay usoo laabanay ile raawi maxaa laga fiiri jiray awalba labadaas soo maaha cadli dabdi labadaa laga fiirin jiray toban marka asbaab baa dacniga ku yimaada shanna cadaaladay u laabanay shanna dabdigay u laabanaysa walam yaxsul ma xasilin buu yidhi alictinaau isku kallifaad iyo daryeel ma dhicin bitamyiizi axadi lqismayni labada qeyb midkood in la sooco min alaakari ka kale laga sooco maynan dhicin meeshan waa isku dhex daray buu leeyahay limaslaxatin baana sidaa u yeelay maslaxo maslaxada oo iqtadad dalika arrintaa keentay wahiya maslaxadu waxay tahay tartiibuhaa kala horumarinta cala lashaddi falashaddi axaadiidta xagga dacfiga sida ay ugu kala adag tahay ay uga ugu kala adag tahay fii muujibi raddi shayga raddiga keenaya waajibinaya dhexdiisa calaa sabiili اtadallii iyadoo marka ay tahay hoos usii daadegid dariiqiisna yani wuxuu rabaa inuu kaa raalli geliyo wuxuu ku leeyahy dacnigu waa toban sababood shanna cadligay u laabata shanna dabdiga shantii cadliga gaar intaan u sheegay shantii dabdigana gaar kama dhigin waa isku dhex daray oo waxaa laga yaabaa inaan anoo hadda wado sabab ama laba sababoo cadli cadaaladda u laabanaysa anoo wado haddana inaan dabdi soo geliyo haddana cadaaladdii u laabto kuwii ka dhinnaa sidaasna waxaan u yeelay buu leeyay maslaxo maslaxadana waxay tahay waxaan rabaa sida ay u kala adag yihiin inaan u kala hormariyo mar haddaan maslaxadaas fiirinayana iima saamaxayso inaan shan iyo shan meel ukala ku kala xarxareeyo iima suuroobayso u leeyahay shayga hadba keenayo fii muujibi raddi sababka raddiga keenayo yacni sida ay ugu kala adag yihiin inaan u kala hormariyo calaa sabiili tadalli baana ku soconayaayo koraan ka imaanayaa midka adag hoosaan u soconaa marka ayb kitaabkan marka waxaa dareemaynos iska qorin un keliya iskama qorine waxba u ilaalinaa mar walba nacam xataa isku xigga iyo qaabka uu u wado isaga macnay ugu fadhisaa nacam adiga akhrisanaa marka adna inay macno kugu fadhisa waa nacam ood cala alaqali la fahamtid ayb lianna dacna maxaa yeelay wuxuu yihi dacniga ima an yakuuna inuu ahaado likadibi raawi raawiga beentiisa darteed raawiga been ku sugan darteed ayb likadibi raawi raawiga been sheegiddiisa fi lxadiidi uu ku been sheego xadiidka dhexdiisa annabawiyi nebiga loo nisbeeyey xadiidka nebiga inuu ku been sheegayo bian yarwiya canhu waaba inuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama nebiga maa lam yaqulhu wax uunan dhihin mutacamidan isagoo u qasdayo lidaalika kaagaa uu u qasdayo ow amase tuhmatihi tuhmadiisa bidaalika lagu tuhmo tuhmati raawi raawiga tuhmadiisa ayuu dacnigu ku ahaanayaa bidaalika bilkadibi beentaa lagu tuhmay bianlaa yurwaa waaba inaan la warinin dalika alxadiidu xadiidkaagaas ilaa min jihatihi isaga xaggiisa unbaa laga wariyey wayakuunu wuxuuna ahaanayaa xadiidku mukhaalifan mid khilaafsan lilqawaacidi اlmacluumati qawaacidda macluumka ee la yaqaanana waa khilaafsan yahay ayb qawaacidda macluumka yani qawaacidda macluumka iska ee mujmacun calayha ah fi sharci maalan waxaaba ka mid a xadiidkii qaraniiq qisat lqaraniiq sharciga maxaa macluum ku ah agtiisa nebi moxamed inuusan shirki dad ugu yeeraynin waa shay macluum ah qaci ah qisatulqaraaniiqna maxay xambaarsan tahay nebigaa shirki dad ugu yeeray baa ku jira oo markaa waxay leeyihin tilka alqaraaniiqu alculaa wa ina shafaacatahuna laturjaa yani nebigaa siduu u akrinayay suuratu najmi fara-aytum llaata wاlcuza wamanaata markuu aayadahaas akrinaya ayaa shaydaankii baa marka afkiisa wuxuu ku akriyay kusoo daray ayay leeyihiin tilka alqaraaniiqu alculaa wa ina shafaacatahuna laturja ado hadal saas oo kale ma suuragal maaha nebigu inuu yidhaaho aalihadaas laata iyo cusaa shafaacadooda la rajayna maxaaba loo soo diray nebiga inuu iyaga waxaas baabi'iyaa loo soo diray ayb aayadda marka waxay ku keenkeenaan badanaa tafsiirka aayadda ee suurat اlxaj ku jirta wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli walaa nabiyin ila ida tamanaa alqa shayطaanu fii umniyatihi fii qiraa'atihi ibnu xajar marka isagada wuxuu isku dayaa isagoo hadda sidaan halkan dhahayo inuu xadiidkaas duruqdiisa iyo wax isu geegeeyo yani mursalo halkan kaga yimid meeshaan xoogaa musnad daciif oo kaga yimid maba la aadayaba baabkaas sababtoo ah qawaacid macluum min addiin ah oo qadci ah buu ka hor imaanaya inuu nebiga yidhi suurtagal maba ahanba waxaasna isaga markuu xadiidka keeno uu yidhaahdo xoogaa meel u bixiyo buu hadhow haddana naqdinaya oo waxaas ma jiraan uu leeyahay marka waxaas dhan waxaa ku filan in isagaba xadiidka qadiyada xadiidku hadduu sidoo kale mararka qaarkood meeshan marka mukhaalifan lilqawaacidi almacluumati marka la leeyahay nimankan mutakalimiinta meeshaan aada ul ay ka dhigtaan oo waxay yidhaahdaan ashyaa'da qadciga ah oo caqliyaadka ah hadduu ka hor imaado xadiidka waa laga tegaa oo waxaa la ogaanayaa nebigu inuusan dhihinba waxaa nebigu inuu dhahay suuragal maaha maxaa qadci maxaa caqliyaad oo qaci ah marka la yidhaahdo ayagaa iskhilaafaya marka ayagii laftoodii baa shay qadciyaad ay ku tilmaameen haddana warka keenaya wax ka khilaaf badan ma leh bal waxaa laga yaabaa maanta fakruraazi inuu intuu wax ta ta'siiliyo oo qadci ku tilmaamo berri haddana waxaas oo dib ugu laabto maxaa qadci ah marka nacam waxyaabaha marka muctasiladoo kale qadciyaad waxay u yaqaanaan masalan waxay ku leeyihiin axaadiidtan dhahayaan ixtaja ixtaja aadamu wa muusaa oo kale wax ka jira ma lahan ay leeyihin leanna waxay ka hor imaanaya caqliyaad ambiye inay doodaan waqti horow aadam dhintay muuse sidoo kale say isu arkeen maxay ku yani caqli waxaan ma gelayay ku leeyihin caqliga maahan kaas ma ahan oday oo caqliga sirfigaa la sheegaayo waa wax qof kasta oo caqli uu ku suurtoobo agtiisa mustaxiil ka noqonaysa ilaana maxaa yeelay sideedana waxyaabaha noocaas oo kale ah caqliyaadku waxay keenayaan in qudrada alle wax ka wax walbaa suuragal ay ku tahay qudrada alle wax celin karaa aanay jirin de labadooda waa doo hadiiba markaa la tilmaamay ambiyadaasna inay doodeen ay ku timid xadiidkii uu ku yimid ilaahay waa waa waa isu keeni karaa waana waana doodi karaa ayb geedkii waxaa ka mida oo nebigu uu ku wa ku wa wacdin jiray waa kii ooyey dhagaxii nebiga salaami jiray geelii sidoo kale ratigii uu yidhi inahu ishtakaa ilaya geelaan aniga ayuu ii dacwooday uu yidhi wuxuuna ii sheegay annaka tujiicuhu wa tud'iibuhu marba haddii nebigu qadiyaddu nebiga ay ku saabsan tahay mucjisay noqone waa la aqbala caqligu waa inuu aqbala marka laakiin haddii nin halkan uu kasoo galo uu yidhaahdo aniga geela ila sheekaystay ama waa ii dacwooday iyo isaga waa la dhihi karaa war qadiyadaada qadiyo caqliga sirfiga diideysa laakiin middan nebiga mucjisaa ku jirto nebiga in lagu rumeeyo lagu tusaayo dadka haddii baabkaas la furana mucjiso dhan inaan la rumaynina imaanaysa ayb aduu arawd lbaasimka aada uga hadlaa arawd lbaasim fi dabi can sunati abilqasim ibn lwasiir alyamani uu leeyahay wuu ka hadlaa waxyaabahan wayakunu mukhaalifan lilqawaacidi almacluumati marka qawaaciddan macluumada haddii nin walbaa soo raba uu ka dhigo midna bachigu inkiraa mid kale wuxuu ku inkirayaa til magacyada ilaahay iyo tilmaamihii ilaahay caqli ma gelayaan buu dhahayaa wamaa ilaa dalika ka waxaas la maaha wakadaa waxaa la mida man curifa qofkii lagu gartay bilkadibi been qofkii lagu aqoonsaday fii kalaamihi warkiisa hadalka inuu been ku sheegaa lagu gartay wain lam yadhar minhu yaynan ka muuqanin xaggiisa wuquucu dalika kaaga beentaasi dhicitaankeeda fi lxadiidi nabawiyi xadiidka nebiga dhexdiisa ay kugu ay ugu dhacday wahada duuna alwali kan kii hore waa ka hooseeya haday marka ow tuhmatihi muxuu soo geliyey wuxuu soo geliyey nin lagu tuhmay mutaham oo nebigu inuu ka been abuurtay laakiin wax cad laguma hayo waa lagu tuhmay tuhumku marka see ku yimid xadiid buu warinayaa qawaaciddii khilaafsan keligiisaana warinayo tuhuna imaayo amase nebiga laguma arkin isagoo ka been abuuranaya xadiidkiisa laakiin dadka isagoo been u sheegayaa la arkay ama isagoo dadkii ka been abuuranayaa la arkay meeshaasna marka macnahaas baa iyadana ku jira ayb ow fuxshi halatihi ama wuxuu ku imaanayaa haladkiisa foolxumadiisa ay kahratihi qaladkiisa badnaantiisa ayuu dacnigu ku imaanayaa ow gaflatihi ama gafladiisuu ku imaanayaa muxuu ka haafil ka yahay can ilitqaani shaygani inuu aad u itqaaniyo ayuu ka haafil ka yahay aada uma itqaaninayo ow fisqihi ayuu ku imaanayaa raawiga fisqigiisa ay bilficli fisqigan marka waa maxay ay bilficli ficilka walqowli iyo hadalka mimaana laa yabluqu aan gaaraynin alkufra gaalnimo waxaan gaaraynin lan curfiga fisqi marka la yidhaha gaalnimada xataa fisqi waa ku dhacdaa afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun yarka fisqi aan gaalnimo ahaynaa laga hadlaa oo ah xagga hadalka iyo muxuu iyo muxuu yihi xagga ficilka muxuu ka saaraa meeshaan xagga ictiqaadka fisqiga ictiqaadiga waa bidco waay bidcadana baabkeeda waa soo wadaa ma la socotaan marka ayb fisqiga marka ictiqaadiga waa riwaayat اlmubtadici uu keeni doonaa wa baynahu wa bayna alwali wa baynahu kan fisqiga oo qowlka iyo ficilka iyo wa bayna alawali kii hore kii hore marka waa beenta raawigaa nebigu inuu ka been abuuranayaa lagu arkay labadan dhexdooda cumuumun baa ka dhexeeya leanna kaasba waa fisqi soo maaha wainamaa ufrida alwalu kan hore waa la gooni yeelay sababta waa maxay likowni اlqadxi dhaawaca bihi isaga laysku lagu dhaawaca yacni lagu dhaawacayo raawiga ashadda waa darnaan badan yahy inuu darnaan badan yahay fii hada alfanni uu ku darnaan badan yahay yanii ninkii nebiga ka been abuurto waa faasiq halkaana fisqi kalaa la sheegay weliba fisqigiisa waa hadal gaalnimadiisana waa laga hadli doonaayo waa gaaraynaa markaan mawduuca ka hadlayno culimada qaar baa gaalaysiiyey ninka nebiga ka been abuurto kasuga been abuurto halkaasaan ugu tegaynaa ayb haddii marka jumhuurka warkooda layskaga raaco qofkan hadduunan istixlaalin gaal ma ahan la dhaho ee fisqi waayo la yidhaha ee fisqigan iyo midkaasi cumuumaa ka dhexeeya maxaa gaarkaas loogu sheegay waxaa loogu sheegay fannigan aan joogno jarxiga ku saabsan yacnii waa waa ku darnaan badan yahay oo midkan dambe kaas horaa ka darnaan badan ayb leanna fanniga aan haynowba kan been ku sheegaa kaas kan hore midkan laakiin beentiisu fannigan dhexdiisa waa looga cabsanaa maana de xadiid asagoo ku been sheegaya iyo lama arkin ayb wainamaa ufrida waa la gooni yeelay alawalu kan hore sababta waa maxay likowni lqadxi dhaawaca bihi isaga wax lagu dhaawaco ashadda inuu darnaan badan yahay fii hada alfanni fannigan dhexdiisa uu ku darnaan badan yahay wa ama alfisqu bilmuctaqadi fisqiga muctaqadka lagu fisqisiiyo qofka fasayaأtii bayaanuhu waa imaan doonaa oo wahamihi ama yacni raawiga ismoodsiintiisa gefkiisa bian yarwiya waaba inuu wariyo xadiidka calaa sabiili tawahumi ismoodsiin ayuu ku warinaa yani waa iska gef badan yahay ismoodsiinuu ku wariyaa sibay intay yacni waxmaad yani dabdigiisaan fiicnayn sibuu intuu isu moodsiiya buu markaa ku wariyaa qalad baa ka imaanaya marka ow mukhaalafatihi ama khilaafkiisa ay lihiqaati dadka hiqaadka uu khilaafayo ow jahaalatihi ama isagaanba la garanaynin bian laa yucrafa waaba inaan la aqoonin fiihi isaga dhexdiisa tacdiilun aan loo aqoonin wax tacdiila walaa tajriixunna aan lagu aqoonin wax tajriixa mucayanun oo isaga mucayan u agaar u ah yani ninka waa muslim waana yacnii laakiin isagaa la rabaa wax gaar u ah yacnii in la dabdigiisa gaar ahaaneed cadaaladda gaarka looma yaqaano ow bidcatihi ama bidcadiisa ayaa lagu duray wahiya bidcaduna ictiqaadu maa shay ictiqaadintiisu ah uxditha lasoo darisiiyey calaa khilaafi lmacruufi sidii la yaqaanay si khilaafsan can inabiyi sal l slam nabiga xaggiisa laga yaqaanay sidii nebiga xaggiisa laga yaqaanay si khilaafsan inuu wax usoo darisiiyey alixdaatu fi diini bacda alikmaal diinka in dhexdiisa wax lagu soo daro markii la dhammaystiray kadib laa bimucaanadatin maya madaxadeyg maya bal binowci shubhatin ayuu ugu soo darayaa nooc shubha ah ayb ninkan yacni mucaanadada ay ka tahay baabkiisu waa gaar midkaan laga hadlayo riwaayat lmubtadic iyo looga hadlayo mubtadicu mar walba shubha diineed unbuu wataa oo diintii saxiixaaba sidaa ay la tahay isaga ow amase suu-i xifdihi xifdigiisa xumaantiisa ayaa lagu dacniyey wahiya cibaaratun can anlaa yakuuna waa cibaaro ah inuunan ahaanin haladuhu haladkiisa aqala mid ka yaraan badan min isaabatihi asiibitaankiisa suu-ul xifdi marka maxaa la dhahaana waa in raawigaasu ounan ahayn raawi qaladkiisu ka yaryahay isaabadiisa oo raawigu haddii qaladkiisu uu yaryahay isaabadu uu ka yaryahay qaladkaa yar su-ul xifdi ma lagu sheegi karo ee midka su-ul xifdiga lagu sheegaya waa nin qaladkiisu ka badan yahay isaabadiisa ayb falqismul awalu buu gelayaa marka hadda mawduucii iyo baabkiisiibu hadda toddobadiiba hadda marka mid kastaa macnihiisu kuusoo sharxay mid walbaa xadiidkiisa waxaa la dhaho gelayaa marka hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed